sheekh maxamed ibraahim kenyawi ayaa dhowaan muqdisho waxa uu ku qabtay kulan dadweyne oo uu ka jeediyey muxaadaro cinwaankeedu yahay cafi walaalka tobnaan kun oo qof ayaa isugu yimid garoonka garoonka lagu magacaabo banaadir stadium ee magaalada muqdisho ay muxaadaraduna ka dhacday warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdul fariinta ugu weyn ee uu xildhibaansanaashi maxamed kenyaawi waxay ahayd cafis waxaan weydiiyey ujeedkiisa ugu weyn ee u yimid muqdisho marka markaan imid runtu waxyaabihii aan lasoo laabtay waa baahidii wadanka uu qabay waxaan intaa darsayey wadankaagu muxuu u baahan yahay maxaad u qaban kartaa dadkan waxaa ii soo baxday wadankan si uu u hormaro in waxa ugu horeeya dadku intaanay wada hadlin la qaban kara in horta uurka laisku xaaro in qalbiyada laisu nadiifiyo marka laisu nadiifiyo kadib baa laishor fariisan karaa maxaa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayarinay oo aan dulmi iyo madlamo u kala galnay ayaa rasuulkii salawatullah wasalaamu caleyh saxaabadiisa iyo reer quraysh ay u kala galeen marka waxaa la yidhi moxamedow haddaad doonaysa sal slm inaad ummaddan dhistid inaad reer quraysh ma ka xoraysid dadkii aada ciidan heshid xoog heshid quwad heshid ummaddan aada isu keentid qarankeena inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay cafis marka hore inaad dalbataan ay iscafisaan facfu canhum facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kumanaan dadweynaha ayaa iskuu soo baxa muxaadirooyin uu shiiqu qabtay waxay abuurta dareen dadkuna waxay muujiyeen siday u doonayaan culmo diinta kala hadasho qalbi furnaan ayay kaga jawaabeen guryahoodiiay ka soo baxeen bimujarad magacaas cafi walaalka markii la shaaciyey idaylkood in ay iscafiyaan walaalahoodna cafiyaan guryahoodaay ka soo baxeen weliba lacag laguma soo bixinin waxaana hubaa ku dhaaran karaa waxa soo bixiyey ilaah inuu yahay ilaahayna inuu arinkan ila wado ma jirta qiyaasta waxaa laga bixin karo kumanaan dadweyne oo isku soo baxay balse garoonka banaadir stadium waa buuqsamay dadka runtii anigu ma qiyaasi karo laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha afartan kun oo qaadaa bannaankana intaa in la egaa joogtay inta kale ee fadhiday ee guryihii kasoo bixi waaya intay telefoon ilaa adduunku waa fududaaday telefoon la dara war meeshu waa sidee war ha isku imaanina meeshii meel laga gala malaha laleeyahy marka intaasoo ruux marka waa stadium conis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale sababtoo ah qalbiyada dadkaan arkay intii isoo waceysay iyo intii magaalada aan ku arkayey doorka dambe xataa hadduu ilaahay yidhaahdo kan maahane stadium muqdisho ayuu noqon doonaa ma dhalaalo marka aan soo laabto laakiin cadad aan ilaahay un ogyahay aan xisaab lahayn ayaa meesha isugu yimid si qurux badanna way usoo wada baxeen marka waxaa ii muuqanayay saxansaxadii berisamaadka inay dib uga dhaban doonto duleedka dalka soomaaliya colaadaha daba dheeraaday dagaalada sukeeye iyo dadka oo kala irdoobay ma isku soo dhoweyn kartaa cafi walaalka dadku way isdhaceen sidaa sheegaysid way isdulmeen way kala irdhoobeen laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameynay ka badan in hore laisugu soo sameeyey weliba waagii u qur-aankeena iyo diinteenna ay soo degaysay intaa waa la xalinay ta inay imanayso waa la ogaa laakiin arrinkaa horaa loo xaliyey waxaana lagu xaliyey wax kale maaheen cafis ayaa lagu xaliyay hadday dil tahay cafis baa lagu xaliyey haddii sababtoo hadday caay tahay cafis hadday madlami wax la kala qaatay cafis sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa un adduunyo akhiiran waa un xaabo adduunyo waaye cafiskana waxaa lagu helayaa waa nolol aakhiro waa jannaad waa waxaan indhuhu maqal indhuhu arag dhaguhu maqal qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waayo sheekh maxamed ibraahim kenyaawi ayaa weydiiyey in dadka qaarkiisa u arkeen in gacansaah dhow uu la leeyahay madaxda dowladda soomaaliya madaxweynihii iyo ra-isul wasaarihii waan la kulmay wallaahi waxaan sheegay xaaba adduunya idinma soo raadsanina iri tallaabada aan idiin soo qaaday waa qaali hadalkaygu waa qaali adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo waxaan wax ku raadsanaya oo hadalkayga aan kaga raadsanayna waa ilaahay siduu rasuulkaba risaalada u gaarsiiyey kufaartii qureysheed ee saddexda boqol iyo lixdanka sana ma haysatay ayaan anigana walaalkiina ahay diintu waa naseexa aan idinkugu imid xaq aad igu leedihiin ayaan ma aragta idin wadaa ma iga qaadanay waa gaarsiinaya haddii madaxdii ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sarraysay ilaahay isiiyey booliiska saraakiisha ugu sarraysay ciidamada iyo inta ka hoosaysan maxaa ii diiday inaan u tago qorshehay igu jirtaa inaan tago qof walba oo madalamo geystay in aan u tago maxaa wacay rasuulkaa dhahay sal lla alay slam unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa u gargaar haddii la dulmay iyo haddii uu wax dulmayba kan wax dulmayna qabo kan la dulmayna garab istaag taasaan ku socdaa aniga marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacabba in aan dul tago cabdulqaadirokey v o a muqdisho